Hay'adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed ee Sodma ayaa gargaar raashin ah ugu qaybisay qoysas danyar ah degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Gargaarkan waa qayb ka ah dadaallada Sodma ee lagu caawinayo dadka nugul inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, iyadoo loogu talagalay in lagu garab istaago qoysaska la daalaa dhacaya duruufta adag. Zahra Cali Yuusuf, agaasimaha waaxda gargaarka ee hay'adda Sodma oo goobjoog ahayd, ayaa ka warbixisay deeqda gargaarka.
bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ramadaan alkariim waxaan joognaa degmada wadajir oo aan maanta aan ku qaybinayno kun qoys oo danyar ah oo ku dhaqan degmadan ayaa maanta hay-addu waxa ay ku siinaysaa afursiin waxaan halkaan maaragtay ila jooga oo garabkayga taagan guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada wadajir mudana guddoomiye waxaa waa kun qoys oo afursiin ah oo degmadan wadajir baahiyaha kala gedisan qaba ayay maanta hay-addu ugu tala gashay inay ku afursiiso dhanka kale agaasimaha arrimaha bulshada ee degmada wadajir ayaa ka mahad celiyey deeqda gargaarka ah ee lasoo gaarsiiyey dadka danyarta ah bismillahi raxmaan raxiim maanta oo ah maalin ramadaan ah waxaan rabaa in halkan uga mahad celiyo hay-adda maareynta masiibooyinka oo guddoomiyaheeda maxamuud macalin iyo agaasimaha oo na soo gaarsiiyey kun qoys oo afursiin ah oo runtii ah miday dadka reer wadajir aad ugu bahnaayeen afursiintaasoo loo qaybiyey dadka danyarta ah ee ku nool degmada wadajir waxaan leenahay mudana guddoomiye waana soo gaarsiisay agaasimaha afursiintii adigu tala gashay degmada wadajir waxaana kun iyo kow jiran kaga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee ay noo soo gaarsiisay hay-adda maalinta masiibooyinku afursiintan ay ku afureen dadka reer wadajir intooda danyarta ah ee aad u jeediin halkan in maanta lagu siiyey kun qoys waxaan leenahay mar labaad waa mahadsan tihiin sida aad u afursiiseen dadka masaakiinta ah ee adinkay annagu aan mas-uulka ka naha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu